wasiirka wasaaradda waxbarashada idaha i tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi abuukar xaaji ayaa maanta dah furay kulanka wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleedyada dalka maamulka gobolka banaadir iyo dowladda federaalka waxaana kulanka martigelisay wasaaradda waxbarashada jubbaland kaasoo maanta ka furmay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaana kulankan uu socon doonaa muddo saddex maalin waxaana kulanka inta uu socda lagu jeexjeexi doonaa horumarinta waxbarashada dalka ugu horeyn shirka waxaa furay wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi abuukar xaaji wuxuuna faahfaahiyey ujeedka shirkan aada maanta farxad noogu ah inaan halkan shir ku qabsanno magaalada kismaayo oo oo shirkii garowga daba socda waan rabnay inaan waxyaaba waxyaabihii lagu soo heshiiyey garowbe aan kasii ambaqaadno oo aan ka soo saarno qodobo muhiim u ah tayeynta waxbarashada iyo horumarinteeda waxaan aada ugu mahad celinayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada jubbaland mudane saraar iyo tiimkiisa sida wanaagsan ay halkan noogu soo dhaweeyeen nooguna martigeliyeen qaar ka mid ah wasiirada dowlad goboleedyada dalka ka socday oo shirka ka hadlay ayaa iyaguna faahfaahiyey muhiimadda kulanka waxaanay sheegeen in inta kulanka uu socdo ay kasoo bixi doonaan waxyaaba la xiriira horumarinta waxbarashada dalka
kulankayaga maanta aynu isugu nimid magaalada kismaayo ee dowlad goboleedka jubbaland runtii shirkan shirkii ka horeeyey wuxuu ka dhacay magaalada garowe caasimadda puntland oo shirkii labaad oo martigelisay jubbaland oo wasiir ku-xogeenka jubbaland wasaaradda waxbarashada jubbaland saaxiibkay balan qaaday oo hadda aynu halkan u fadhino qaabka ku xiga aan isleeyahay bal aan isla eegno dalkani waad ogtihiin wakti aada iyo aada u adag buu soo maray waan filayaa dad kooban oo anigu aan ka mid ahay ayaa ka mid ahaa waxbarashadii waxbarashadeennu maanta haddaba halkeeba joogta aan isweydiino waxay joogtaa meel aynu ambaqaad maanta joogno waxyaabo badani aynaga kala daadsan yihiin waxyaabo badan la rabo in la isu ururiyo waxyaabo badan la rabo in la isu geeyo waxyaabo badan loo baahan yahay in hore loo dhaqaajiyo markan ma aha waktigii laga fakeri lahaa wax ma samaysmayaan maanta way samaysan yihiin waxa weeyaan maanta qaabkii loo horumarin lahaa ayaynu ayaynu u fadhinaa marka koowaad waxaan idin leedahay soo dhowaada runtii maxay noo tahay farxad haddaan lahay reer jubbaland in maanta aan martigelinno shirkan oo looga hadlayo waxbarashada soomaaliya oo runtii baahi weyn loo qabo waxay noo tahay farxad kulankiina iyo soo dhoweyntiina iyo aragtidiina aad iyo aad baan runtii ugu faraxsan nahay waan ka mahad celinaynaa in aada noo imaateen oo aad kismaayo imaateen waan ka mahad celinaynaa waxaan leeyahay soo dhowaada waa kulankii labaad oo looga hadlayo horumarinta waxbarashada dalka oo ay ka soo qayb galaan madaxda wasaaradaha dowlad goboleedyada maamulka gobolka banaadir iyo dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale la taliyayaal waxaana diiradda lagu saarayaa kulankan oo ka furma kismaayo horumarinta waxbarashada dalka